kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfayso hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa tallaalka looga hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban ee soo gaaray dalka waxaa inala falaqaynaya martida kale ah dhaktar maxamed amiin weylow iyo dhaktar abshir bashiir loole oo labaduba ka howlgala isbitaalada muqdisho waxaan sidoo kale la hadalnay qof qaatay tallaalka dhowaan la keenay dalka farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag sida ku qeexan xogta hay-adda caafimaadka adduunka tallaalku waa gabaad fudud oo waxtar u leh dadka si ay kaga badbaadaan cudurrada waxyeelada xambaarsan kaas oo ay qaadan karaan ka hor inta uusan ku dhicin cudurku waxaa loo adeegsadaa si jidhku u yeesho difaac dabiici ah oo uu isaga celin karo jeermisyada soo weerara waxa uu ku tababaraa habdhiskeenna difaaca in uu abuurto difaac ka hortegi kara markii uu soo wajaho cudur sababtoo ah tallaaladu waxay isugu jiraan kuwa dila ama daciifiya tabarta jeermisyada sida fayrasyada iyo bakteeriyada ilma aragtida ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee uu qabto tallaalka waxaa ka mid a in uu aqoonsado nuuca jeermis ee soo galay jirka isaga oo markaasi habdhiskeenna difaac uu soo daayo borotiinno kuwaas oo markii ay gartaan cudurka la dagaalama taasi macnaheedu waa in hal tallaal uusan ka hortegi karin cudur waliba si loo xaqiiqsado waxtarka tallaalada la soo saaro waa in ay soo maraan saddex xeer oo tijaabo ah sida ay qabto w h o wejiga koowaad waxaa lagu duraa tiro yar oo dad ah si loo qiimeeyo waxtarka tallaalka cusub ee lasoo saaray loo xaqiijiyo in uu ka falcelinayo habdhiskooda difaac oo loo go-aamiyo qiyaasta saxda ah ee dhibcaha tallaal ee la siin karo ruuxa wejiga labaad waxaa lagu duraa tallaalka boqolaal mutadawiciin ah oo si dhow loola socdo waxyeelada taban ee uu ku yeelan karo tallaalka si loo qiimeeyo awoodda uu leeyahay difaacooda in uu soo saaro jawaab celin difaaca wejigan waxaa la uruuriyaa xogaha ka soo baxa balse go-aan laguma qaato ka qaybgalayaasha wejigan waxaa laga dhigaa dad isku da ah amaba isku jinsi ah kuwaas oo qaarkood la siiyo tallaalka qaarna aanan lagu durin si la isugu barbardhigo wejiga saddexaad ee ah kan ugu dambeeya waxaa la siiyaa tallaalka kumanaan tabarucayaal ah kuwaas oo isugu jira kuwo horay u qaatay tallaalka iyo kuwo aanan qaadan xogta ka soo baxda ayaana loo barbardhigaa midii lagu helay we- wejigii labaad si loo ogaado in tallaalku badqab leeyahay ka hortagna u noqon karo hadba cudurka loogu talagalay sida ay daabacday majalada caafimaadka ka faaloota ee lansad wixii ka dambeeyey bishii disembar ee sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii markaas oo la helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka covid sagaal iyo toban waxaa la soo saaray ilaa sideed iyo konton tallaal oo laga hortegayo cudurkaasi kuwaas oo laga soo kala saaray qaaradaha yurub eshiya iyo ameerika waxaana tallaaladaasi ugu caansan moderna johnson johnson iyo oxfom astraseneca bartamihii bishan maarso ayaa dalka waxaa lasoo gaarsiiyey qeybtii ugu horreysay ee tallaalka ay soo saarto shirkadda wadaagga ah ee oxfom astraseneca kaas oo gaaraya saddex boqol oo kun oo dhibcood oo la siin doono shaqaalaha caafimaadka ciidamada dadka da-da ah iyo kuwa qaba xanuunada raaga haddaba muxuu yahay tallaalka asdarisaneeka intee in la eg ayuuna waxtar u leeyahay ruuxa weydiimahan iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka oo ay ila falaqaynayaan dhaktar maxamed amiin weylow iyo dhaktar abshir bashiir loole oo ka mid ah intuba bahda caafimaadka ee muqdisho dhaktar maxamed amiin weylow oo ku horumaraya jawaab celinta ayaa waxaan hordhignay soo dhoweyn kadib waxa uu yahay tallaalka asdarisaneeka marka koowaad tallaalka dalka la keenay waa tallaal looga hortagayo covid nineteen waxaana iska leh shirkad loo yaqaano astrasenica iyo oxford university ayaa iska kaashaday marka oxford vaccina waa la dhahaa astrasenica oxford vaccina waa la dhihi karaa marka kambani soo saaraya waxaa la dhahaa astrasenica oxfordna waa jaamacaddii markaasi dardadgelinaysay barnaamijka marka waa tallaal noocaasa oo loogu talagalay in la gaarsiiyo ilaa iyo saddex milyan oo dad in la gaarsiiyaa la doonaya si maarat waxaa weeyaan dadka loogu tallaalo covid nineteen ama coronavirus tallaalka marka waa tallaal noocaasa ee maxaa keenay in la shaki geliyo badqabkiisa shakiga ugu badan ee imaaday wuxuu ka imaanayaa wadamo badan ayaa iska diiday tallaalkan oo astrasenica wadamo badan oo ay ka mid tahay netherland ay ka mid tahay thailand ay ka mid tahay denmark iceland norway wadamo badan adiga oo reer yuruba ayaa micnaha tallaalkan diiday sababo la xiriiro xinjirow oo maaragtay lagu sheegay inuu keenayo marka xinjirowgaasna waxaa inta badan maaragtay wasaaradda waaxda caafimaadka adduunka ama w h o waxay leedahay micnaha wax xiriir lama lahan xinjirowga qofka ku dhacayo iyo tallaalka marka laakiin waxaa la arkay dad ilaa iyo tire ah oo maaragtay markii la tallaalay kabacdi xinjirow isbitaalka loo geeyey ama dhiigooda xinjirowga ku batay marka dhibka ugu weyn iyo maaragta waxaa weeyaan shakiga ugu weyn oo la xiriiro maaragtay tallaalkan ayaa ah inuu xinjirowgaas keenayo marka taasaana maaragtay cilada ugu weyn oo hadda dadka maaragtay ka cabsi qabaan ay tahay laakiin inta hadda la duray wax hadda cilada ama isbitaal loo jiifiyey wadanka ma jiro waxaa la yidhaahdaa wuu ka raqiibsan yahay marka loo barbardhigo tallaalada kale sida moderna iyo johnson johnson marka taasi sow shakiga ma xoojin karto dabcan qiim ahaan wuu ka raqiisnaan karaa farqi waxaa u dhexeeya horta tallaalada la isticmaalo ee covid nineteenka way badan yihiin hal tallaal ma ahan qaar maaragta waxaa weeyaan qaar bas sii waaye hadda waxaa jira tallaal kan hadda tallaalkii dambe oo waxaa weeyaan oxford astrasenica nooca hadda la keenay astrasenica kambanigaas uu leeyahay nooc ka horeeyaa jiro bifiser lahayay oo december ay qaybinayeen december two thousand twentygii qaybintiisa aada loo bixinayay tallaalkaas iyo kan farqiba u dhexeeya dabcan kaas wuxuu u baahan yahay qabow aada u fara badan ilaa minus seventy degree qabow aad baraf waaye ayuu u baahan yahay in lagu haayo marka kan laakiin waxaa waye digriya iska caadi ah waxaa lagu hayn karaa faranjeerada caadiga qabow iska dhexaad u baahan yahay ma ahan qabow xaddhaaf uma baahno kaas laakiin wuxuu u baahnaa faranjeero gaar ah maxaa yeelay toddobaatan degree minus ah ayuu u baahnaa bivisorka marka waa tallaal noocaas ahaa kan marka kaas farqiba u dhexeeyaan dabcan isku lacagna ma noqonayaan isku qarashku ma baxayso hadda markii la dhaho faranjeer mayna sabanti geen karo soomaaliya inuu yeelana laga yaabaabo marka keenitaankiisa iyo in alaabtaas lagu keeno iyo qarash ku baxaayo wuu ka badnaana dabcan qarash ahaan laakiin talaal ahaan hadda wax boqolkiiba sideetan qofka waxaa weeyaan immunitygiisa wuu kicin karaa boqolkiiba sideetan boqolkiiba labaatan laakiin weli natiijooyinkiis kasta waa ay si fiican soo bixin talaalkanna weli jawaab fiican laga helin dadka marka lawada gaarsiiyo wixii kasoo baxa result ayaa maaragtay mar walba laga xaqiijin karaa oo la ogaan karaa laakiin go-aan lagama qaadan karo in maaragta waxaa weeyaan ii sheeg talaalka uu talaal xun yahay ama talaal fiican yahay ilaa iyo qofka maaragtay la ogaado laakiin dabcan wadamo badan iska diiday oo ay ka mid tahay sida hadda sheegayni wadamada netherland ay ka mid tahay ay ka mid tahay wadamo dhan badan oo reer yurub ka mid ah thailand ay ku jirto ayaa iska diiday oo micnaha iska celiyey talaalka ama joojiyey hakadgeliyey sababta ugu weyn waxay tahay xinjiradaas laga sheegay darteed hal ruuxa talyaani u dhinta la sheegayay bis laakiin wax u dhintay weli ma lahan xinjirowga uu dhacaya marka qof kasta la geenaya badana sarvifalkiisa uu iska fiican yahay laakiin dabcan hal ruux oo talyaani oday konton jira la sheegay inuu dhintay wax kaloo hadda oo dhimasho ee lagama sheegin oo talaalkan marka wax cilada ma laha kolley dabcan waana ka qiimo yaraan karaa qarashka xaggeeda waxba kuma xiran saas leeyahay badqabkiisa heerkee ayuu gaarsiisan yahay
weli hadeertaan efficansigiisa ama waxtarkiisa heerka uu gaarsiisan yahay weli ma caddo laakiin dadka qaar baa manaha santistayaasha qaar waa si hordhaca waxay leeyihiin boqolkiiba siddeetan waxtarkiisa uu fiican yahay marka boqolkiiba siddeetan dadka waxba u taraaya boqolkiiba labaatan laga yaabo inuu waxtarkiisa uu waxba tarin okay isku duub laakiin markii hadda tallaalka u dhammaado kabacdi yaa la ogaan karaa waxtarkiisa iyo qof la tallaalay hadduu covid nineteen ku dhaco la baaritaankaas u ogaan karaa laakiin ilaa hadeertaan lama oga heerka waxtarkiisa tallaalka vaksiinka hadda la siinaayo covid nineteen bis oo keliya waxaa la ogyahay in covid nineteenka maaragtay tallaalkan uu waxweyn ka qaban karo dabcan difaaca jirkan uu kicin karo alahaasa la ogyahay boqolkiiba sideetan marka laakiin si sax ah efficansigiisa iyo maaragtay waxtarkiisa oo buuxo weli detailed ma ahan
waa hagaag doctore bal taladaada ugu dambeysa
ugu dambeyn aniga waxaan ku talinayaa marka maadaama tallaalka waddanka la keenay qarashna lagu bixiyey dabcan qarash xoogan lagu bixiyey ugu yaraan dadka in maaragtay wax u taro ayaan rajaynaynaa marka in laistalaalo waa ku talinayaa qof walba oo muwaadina oo maaragtay sheeg u nugul covid nineteenka siiba dadka konton jirka iyo wixii ka weyn siiba dadka maaragta waxaa weyaan jirooyinka gaarka qabo siiba dadka maaragta waxaa weyaan sheeg caafimaad ka shaqeynaya siiba dadka maaragta waxaa weyaan bulshada aada maaragta meelaha zaxmadda joogo inay istalaalaan waa ra'yi aada muhiim u ah tallaalkanna waa tallaal insha allah inuu ficnaadaan rajaynaynaa ummadda islaamka ee maaragtay ee soomaaliyeedna waxweyn u taraan rajaynaynaa marka inay isturaan istalaalaan ayaan ku talinayaa qof walba oo heli karo inuu tago xarunta lagu tallaalayo iskana tallaalo covid nineteen raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan kaga hadlayno toddobaadkan tallaalka looga hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka la keenay waan isku soo laaban doonaa balse markan kulligeen hadda waxaan wajahaynaa hubaal la'aan waayo ma jiro wax ka hortag ah oo aan ka samaynay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka xanuunka korona muwaadin badbaadi naftaada u tur inta kale ha sugin inta uu kaaga imaanayo qaado absaab ama gafuur xir ku mayro sanitaiser inta aad dabooddo gurigaadana ku ekow inta karaankaaga ah wadajir aan halkiisa ugu karantiilno ka hor inta aan laynoo karantiilin
waa tahay isku soo noqod wanaagsan inta aan u gudagelin jawaab celinta dhaktar abshir bashiir aan soo qabto markan mid ka mid ah dadkii qaatay tallaalka looga hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka la keenay waa cabdiraxmaan ibraahim cilmi oo loo garan og yahay ustaad kobac oo aan weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu qaato tallaalka iyo haddii ay jiraan waxyaabo uu isku arkay markii uu qaatay kadib runtii eh, go-aanka ah inaan istiraalo waxay igu dhalatay mar aan facebook ku arkay in soomaaliya la sii doono kun iyo ah, milyan iyo laba boqol oo talaal marka waxaan isdhahay markaas bal soomaaliya goorma imaan doonaan Eh, runtii markii soomaali la keenana jiladii way sii rumowday Eh, maalmihii la bilaabayna Mhm.
waxaan go-aan qaatay inaan noqdo eh, dadka ugu horeeya eh, si bulshada nasirkeeda ay u noqoto dhiirigelin Mhm. goorma istalaashay waddan nooceeyaana u martay inaad tallaalka hesho Eh, waxaan istilaalay eh, maalintii khamiista aheyd Eh, wadda u marina eh, banaadir waa isbub- eh, isbitaal guud oo dadka dhan diyaar u ah marka eh, si toosaan u tegay si toosaan u tegay Eh, agaasimaha eh, isbitaalka eh, way soo dhaweysay Eh, waan loo baahnaa inaan tagno sababtoo ah maalmihii hore dadka u- eh, way cabsanayeen oo maaragtay ciriiri ay dareemayeen marka dad oo oo naftiuuro ah waa loo baahnaa Mhm.
marka saasaan marka maaragta meesha u tegay Aha. hadda muddo ku dhow toddobaadaa ka soo wareegatay bal eh, markaad qaadatay tallaalka waxa aad dareentay iyo kadib haddii aad astaamo isku aragtay wallaahi eh, eh, wax aan dareemay oo maanta aan sheegi karo ma jiro taal caadi ah midda kale dhibka ugu jira waxaa waaye eh, dadka eh, taal ma yaqaanaan marka wacyigelin waxay u baahan yihiin dadka in la baro taal maxaa la yidhahdaa dadka taal waxay ukasaayaan maaragtay taalkii caruurta jiray oo la- la dulayay ayay ukasaayaan dadka magaaladan horu joogi jiray dhammaantood garbahooda waxaa ku ooli jiray taalaa ku ooli jiray marka wax maaragtay runtii oo aan dareem marka hore dee wax oo programka ma qaban ba aniga Mhm.
ilaan talaal macnihiisaan fahansanaa alxamdulilah wax aan dareemay qadar ma dareemin ma dareemin maaragtay daal wax wax aan dareemay ma jirto laakiin waxaan dareemay yani farxad waxaan dareemay maaragtay yani in eh, maaragtay yani eh, aan la imid eh, dadaalkii ilaahi subxaana watacaala i faray inaan la imid aan dareensanahay aadan u faraxsana kalsooni ayaan ka qaaday Eh, marka wax oo dad badan ay soo wacayay macalla maxaa dareentay Eh, eh, eh, eh, nasoo ogeysiin maalin kale waad maxaa dareemi doontaa maalin saacad maxaa dareemi doontaa macalla mausad marka eh, faraada i tahay su-aasha inaa weydiiso wax aan dareen ilaa haddeer ilaa hadda waxaan dareemi ma laha Eh, dadka qaar ayaa laga yaabaa tallaalka in ay ku jirto baqdin marka eh, maxaad la wadaagi lahayd dadka oo u sheegi lahayd walaa horta badbaadada ilaahay gacantiisa subxaana watacaala ay ku jirtaa anaka dadaalaan nala faray dadaalkiaan la imaanaynaa Eh, eh, waxyaabaha la akriyeyna adduunkiina maanta waa bala isku raacaybo Eh, marka hore wadamo qaara cuqba ka qabay laakiin ingiriiska oo kale oo intaasoo milyan shan iyo labaatan soddon milyan eh, yacni eh, maaragtay eh, ku tilaalay Eh, dad aad u yar saddex qof shan qof camal ayaa wax laga sheegay Eh, hay-adda uqaabilsan caafimaadka yurubna oo ina tiri halakiyo waxaa sameynaa baaritaanna way fasaxday marka waxa deer oo cabsi ah oo maaragtay inuu ka hor imaanayo yani badbaadada aan arkaayo ma jirto laakiin oga o badbaadada marka hore gacanta alle ku jirtaa Eh, laakiin inaa inaan la nimaado ayay ahayd waan la nimid waxaan rajeynaya insha allahu sida la qorsheeyey sida saadaaliyey in insha allah cudurkaani ay maaragtay aan maaragtay yani laga maaragtay yani fiicnaan doono insha allah asaan rajeynayna
waa hagaag wuu mahadsan yahay ustaad kobace markan aan soo dhoweeyo dhaktar abshir bashiir oo ka jawaab celinaya waxa uu yahay tallaalka asjarisaneeka iyo waxtarkiisa haddii aan ka hadalno talaalka talaalka dhowaan dalka yimid waxa uu yahay talaal lagu magacaabo astranasica oo aan talaal loogu hortegayo coronavirus marka een, waxaana samaysay jaamacadda ingiriis ku taalla oxford marka een, waa kaasa talaalka ee maxaa keenay in la shaki geliyo badqabkiisa talaalka waxaa keenay shaki in la geliyay badqabkiisa waxa ugu weyn waxay tahay een, hinjirowga dhiigga een, iyo markii qof kala duro xogaayo wareer dareemayo ilaa asbuuc ku dhowaad een, wareer iyo caajis iyo lafa xanuun maqandho oo qabow marka waxyaabahaasa keeni karo in dadka shaki weyn ay geliyaan markii la duro ay leeyihiin intaa cudurka ugu hortagi lahayn cudurkii noo soo dedejiyo haddeer noo keenay so marka dadkii shaki aa ka dhalan kara arrintaas Waa- waxaan lagu magacaabaa side effect wax walba waxay leeyihiin wanaag iyo waxyaabo yar oo maaragtay oo dhib kale dhinaciisa ka wato mana badno dad walba qof walba oo la talaalo macnaheeda maaha inuu xanuun isku arko waxaa la yidhaahdaa wuu ka raqiisan yahay marka loo barbardhigo tallaalada kale sida moderna iyo johnson johnson marka taasi sow shakiga ma xoojin karto
marka la eego een, dadki waxay shaki keeneen raqiis inuu yahay iyo in soomaaliya soo gaaray xilli hore iyo waxyaabahaas aaday sax ay u keenayaan een, shaki dadka logic ahaan waxay aaminsan yihiin wax walba oo raqiis ah oo wax laga tahay fiican yahay wixii qaaligana tana fi- tahay fiican marka saas darteed shaki waa ka dhalan karaa arrintaas ee badqabkiisa heerkee ayuu gaarsiisan yahay wallaahi badqabkiisa inta la ogyahay hadda aad buu u sarreeyaa aad uu aad ayuu u wanaagsan yahay laleeyahay Een, sida xogta ugu aruuri- ugu dambeeyada lasoo aruuriyay ay sheegayso goojada koowaad markii la qaato toddobaatan iyo lix boqolkiiba dadka waxay ka hortegaysaa boq- eh, cudurkii marka gooja labaad la qaatana gooja labaad waxaa la qaataa saddex iyo- labiyo toban asbuuc saddex bil een, kadib markii talaal koowaad la qaato aa qayb midka labaad la qaataa goojada labaad ayadana waxay ka hortegaysaa ilaa sideetan iyo shan kor ayay usii qaadaysaa een, aa laleeyahay marka een, aad ayuu u wanaagsan yahay badqabkiisana aad u sareeyaa ee dowladaha caalamka sanadku dhowaad ayay ee, isticmaalayeen tallaalada qaarkood ee, si gaar ahna tallaalkan azarisaneka ee, maxaa keenay ayay kula tahay hadda in la shaki geliyo dowladaha caalamka een, inay hadda shaki geliyaan waxaa keenay waa laba arrin talaalka markii ay markii dad badan qaataan waxaa la arkaa waxyaabo ka mid a een, side effectigii oo lahay oo hadda kasoo sheekeen oo ah qandho iyo j- dhiigii xinjiroobe iyo waxyaabahaas iyo madax xanuun iyo marka arrintaas waxay keeni kartaa markii hadda tusaale waxaa la talaalay een, midowga yurub eh, toban iyo toddoba milyan oo qofood dadka yurub ku nool waxaa lagu arkay soddon iyo afar kiis keliya oo ah inay dhiig xinjiroobeen taas macnaheedu aad u yartaha nambarkaas aad u yaryahay haddii aan la talaali lahayn dadkaas oo coronavirusta ku dhaco oo maxaa kasoo bixi lahay soddon iyo afar qof dad ka badana dhima lahay marka haddeer nambarka dhimashada aa la yareeyey marka saas darteed dadka dhimashada dhimashada markay arkaan waxay dhihi- waxay dhihi- waxay dhahayeen marka een, cudurka talaalka asagaa dhib noo keenay arrintaas shakiga gelisay waxaa kaloo shaki gelisay waxay tahay midowga yurub dhowaan waa ogid maalindhowda waxay sheegaysay in eh, shirkadii oo astranzika oo kar- ku- eh, talaalka sameynaysay in heshiiskii uga baxday heshiiskii la galayna wuxuu ahay kuwa markii la maalgelinayay la- heshiiskii la kala saxeexday wuxuu ahay in sagaashan milyan oo qof oo reer yurub ah in talaalka eh, talaal ku filan la siiyo oo loo- oo la talaalo marka een, ayagana ma ay sameyn markii talaalkii dadka reer yurub qaateen bad- badankood waxay sameyn adduunyada kale u bicgeeyeen markii loo bicgeeyeen midowga yurub dhawaaqeen waa laga joojiyey een, talaalkii oo wadamadii la geenayay marka wadamadii talaalka laga joojiyey ah waxay leeyihiin talaalka waxaa loo celishay waxay tahay wax kale maahan isagaa dhibkeeni isagaa dadkii laynayo isagaa la isku hubin xar- een, boqolkiiba boqol saas darteeda waxaa loo sameeyey coronaviruska aa loo joojiyey talaalkiisa waa hagaag doctore bal taladaada ugu dambeysa taladeeda ugu dambeysa waxaa waaye een, go-aan qofka go-aankiisa saas kale inkastoo een, waalid iyo wax een, la joogaan annaga in annaga go-aanka ay waalid ku qaadi karno carruurteena lagu qaadi karno marka dada shacabka soomaaliyeed waxaan kula tali lahaa boqolkiiba boqol inay qaataan talaalka talaalka haddaa qaadatid macnaheeda maaha in cudurkii coronavirus boqolkiiba boqol ah een, aad maaragtay uu kugu dhicinin wuu kugu dhici karaa laakiin siduu kugu dhacaa sidii dadkii oo leynayay oo aad ku khatarta badnaay ma ahan talaalka mar walba cudurku qofku ku dhici karaa laakiin waxaa jiro wuxuu kuu noqonaa khafiif oo eh, naqas kugu dhigi maayo mana dhimanaysa insha allah waxaa waaye aad uma darnaanayo sababtoo jirkaa hore u gelisay oo yaqaana markuu soo galo inta yartaa oo dhudhumanaa lisfaamayo waa bis kadib waxaa waaye cudur- waa la- waa laga takhalusaa isaga Een, saas ayaana kula tali lahaa in la wada qaato talaalka
deebaaqadaaciilkeeda carta iigu kicisiyo deebaaqadaaciilkeeda carta iigu kicisiyo dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan dabka igu baxaayo dadow hobta igu shidan waa hagaag guud ahaan intaa ayaan toddobaadkan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen dhaktar maxamed amiin weylow iyo dhagta abshir bashiir loole oo ka mid ah bahda caafimaadka ee muqdisho iyo cabdiraxmaan ibraahim cilmi oo loo goron og yahay ustaad kobac oo ka mid ahaa dadkii qaatay tallaalka looga hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka la keenay oo aan wax ka weydiinay way mahadsan yihiin dhammaantoode intaan dib uu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu